Odayaashan oo ah waxgaradka mid ka mid ah beelaha Galmudug oo magaalada Muqdisho shir ku qabtay ayaa waxa ay baaq nabadeed u direen beelo dagaallo ay ku dhex mareen deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud. Waxa ay sheegeen in nabaddu ay ka muhiimsan tahay isla markaana loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo dagaalkana la joojiyo. Odayaashan ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in ay beelahaasi gogol nabadeed ku heshiisiin doonaan isla markaana ay wadi doonaan dhexdhexaadinta iyo nabadeynta beelahan. Waxa ay hadalkan la wadaageen warbaahinta kadib shir muddo u socday oo waxgaradkan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Meeshan waxaa fadhiya guddiga dhaqanka beesha cayr ayaa fadhiya meeshan maanta oo taariikhu tahay labaatan iyo saddexda bisha tobnaad meeshan waxaa isugu yimid guddiga dhaqanka beesha cayr waxay qabanayaan shir jaraa'id shirkaas wuxuu daaran yahay dhibaatadii ka dhacday galgaduud ee walaalaha orodka aan u nahay oo galgaduud macnaha wada dega dhibaatadii ka dhacday ayuu daaran yahay waxaan leenahay maadaama aan oradkay nahay ee, gogol baaqaan dhigaynaa baaqaan samaynaynaa warkanagu waa baaq waa waa waa waa shir jaraa'id oo baaqa baaq baan diraynaa baaq anagu waxaan leenahay dadka ee, macnaha ku- meeshaas ku shubaya gaaska ku shubaya oo baraha bulshada ka hadlaya oo meel kasta ka hadlaya ninkii wanaag ka hadlaya ninkaas waa waa wanaagsan yahay aad baan ugu hambalyeynayaa laakiin dadka baaqa ku ku diraya macnaha dhibaatada colaadda iyo balaayada ku horinaya oo meeshaas ku diraya waxaan leenahay hadduu labada qabiil oo hadda ishayda oo baaqa u dirayn oo leenahay hala joojiyo macnaha baaq la she- waxa la sheegayo dhibaatada dhacaysa hala joojiyo hadday yihiin iyo hadday qolo kale yihiinba waxaan leenahay qolada ku shubayda gaasko iyo jooji waxaan rabnaa dadkaas walaalaha oo dhibaatadaas qaybta ka ah oo aan dareemayno oo na gubay oo na soo kacshay oo aan maanta inaan shirkan jaraa'id qabanno sababta u ah inay iska tanaasulaan aan u soo jeedinaynaa waxaan rabnaa dadkaas waxay ahaan jireen inay ahaadaan haddii wax ka dhex dhacaan inay si nabad oo wanaagsan arrintooda inta gogol ugu fadhiistaan ay ka wada hadlaan ayaan soo jeedinaynaa inay siday ahaan jireen ahaadaan waxaan maanta xafafka jira dartiis beesha cayr oo orodka ah ay go'aansatay inay gogol nabadeed dhigto inay gogol nabadeed lagu wada hadlo oo dhibaatadaas looga wada hadlo la- ee t- orod ku dhigay waan rajaynaynaa walaalaha sharafta roona inay dareenkaas aan wadaagna ay nala wadaagi doonaan oo ayna aqbali doonaan waa danteenna waa dantooda waa dan guud waa danta gobolka iyo dadka guud dantooda isku yimaada ee, isaga gudbinaya maseedka aan quruxda badan isku gudbinayana waxaan ka rabnaa inay joojiyaan waxaan ka codsanaynaa annagoo curadkii oo walaalahooda oo ehelkoodiiya waxaan ka codsanaynaa meeshaas inaysan dhaafin waxaan ku baaqaynaa oo kale gobol nabadeed baan dhigi doonaa goboshaas in la isugu yimaado dadka waxgaradka isku yimaadiin waana waxaa weeye baroortii bahdaa ka yarta bergooyay leedahay waana hoyo weyne waana harso weyne ha nagu kallifinina inaan dhahno ilaahna waxaan ka barina kuwa hadlaya oo baaqa foosha xun gudbinaya kansar in carabka alla ka geliyo inaan idin dhahno ha nagu kallifinina joojiya halkaas ha dhaafsiinina mar kale iyo mar kale waa mahadsantihiin Dagaal beeleedyo soo laalaabtay ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan Galmudug gaar ahaan gobolkan Galgaduud iyada oo dhowaan hooyo iyo caruurteedii aano qabiil loogu dilay deegaano hoos yimaada magaalada Qayb ee gobolkan Galgaduud.